munaasabadan ayaa ahayd munaasabad lagu soo gabagabeynayay wejiga koowaad ee mashruuca socday muddo shan sano oo tobabar lagu siinayoy guddiga waxqabadka bulshada ee loo yaqaano kaaf iyo guddiga la talinta booliska ee loo yaqaano baak mashruuca cashata sano socda ayaa waxaa waday hay-adda s w s oo kaashanaysa deeqbixiha safe wall guddiga ayaa waxaa la baray xalinta shaqaaqooyinka qoysaska xalinta muranka sahodimaha badqabka bulshada uqadeemida maxaabiista iyo isku xirka iyo xoojinta xiriirka bulshada iyo booliska ugu horeyn cabdiraxmaan abshir oo ah sarkaal ka socday hay-adda s w s o ayaa ka warbixiyay ujeedka barnaamijkani mudan yani marweye mashruucu wuxuu lahaa saddex weji oo kale ah kow aas-aasidda xubnaha kaaf oo ah guddiga waxqabadka bulshada oo ah xubnaha hortiina fadhiya labo aas-aasidda guddiga baag oo ka kooban labayo toban xubnood oo ahaa guddiga la taliya arrimaha booliska una dooda arrimaha maxaabiista saddex in la xoojiyo arrimaha uqareemidda ama advocacyga in la xoojiyo mudane waadi marweye mashruuca waxaa ka faa-iideystay waxaa si toos uga faa-iideystay boqol konton iyo laba xubnood oo iskugu jira kaaf iyo baak gudoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo mudane cabdigaab oo mudasha ka hadla ayaa ka sheekeeyay muhiimada nabadda ay u leedahay bulshada ku hadlayna maamulka magaca maamulka degmada kismaayo wax badan ayaan mashruucan kasoo qabanay oonan la soo shaqeynay meelo badanna waan la tagnay oo soomaaliya kamid ah mashruucan wuxuu ka shaqeeyaa magaalada kismaayo xaafadaheeda lixda xaafadood ee magaalada kismaayo asagoo dhowr nooc ah dhowr qeybood ah baag iyo kaaf labada isugu jira wuxuuna kasoo shaqeeyey isku xirka bulshada iyo booliska nabadgelyada dhammaantood mashruucan wuxuu kasoo shaqeeyey dhakor maxamed taliyaha booliska gobolka jubbada hoose oo mudasha ka hadla ayaa ka sheekeeyey wadashaqeynta booliska iyo gudiyada nabadda ee xaafadaha magaalada kismaayo ciidanku ma qaban karaan ama tilaabo ma soo kordhin karaan haddiise aysan helin bulshadii kala shaqeyn lahayd amnigaas ayada ciidankuna waxaa looga baahan yahay si kalsooni ah oo u imaado bulshadu in ay garab siiyaan afar iyo labaatankii saacba waayo shaqada aa hayno saacad kuma xirna waa afar iyo labaatan saac meel hadda lagu gamaayo ma jirto wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwa cadar julaati maxamed ayaa ka sheekeysay haweenka doorka ay ku leeyihiin nabadeynta iyo la shaqeynta booliska waan garanaynaa barnaamijkan faa-iidooyinka uu keenay iyo waxa uu dhalay in bulshadii shaydhaanka uu soo geli waayey oo bulshada isku xirnaatay oo aanan maxaafadaha dhexdooda miilooyin laga qodi karin oo la gelin karin oo hooyo walba iyo isku xir iyo indhafoogni iyo hanuunin ay ka jirto wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed yuusuf cumar oo xafladda soo xira ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey guddigii tobabarka shanta sanaha soo qaatay idinkaa la rabaa inaad keentaan fikirka fiican oo horumarka ah idinkaa la rabaa inaad keentaan sidee amniga ku horumari karaa idinkaa la rabaa inaad keentaan sidee ciidamada garab looga siin karaa wadashaqeynta amniga waxaan rabaa jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo inaan ku ammaano gabdhaha gabar kasta oo suuq joogta mid guri joogta waxay toos ula shaqeysaa ciidamada amniga hay-adaha kala duwan ee amniga oo waxaan ognahay maxamed ibraahim washington warbaahinta ista magaalada kismaayo